deegaanka hawaii oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo beesha xawaadle ee degta gobollada koonfureed soomaaliya ku dooratay suldaan ku hogaamiya shareecada islaamka munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa odayaasha beesha oo isaga kala yimid lix gobol waaliga wilaayadda islaamiga ah shabeellaha hoose culumaa udiin iyo odayaal kale oo lagu casuumay xafladda qabanqaabada munaasabaddan ayaa soo socotay laga soo bilaabo bishii ramadaan oo beesha xawaadle ee degta gobollada koonfureed ay isla garteen si khilaaf la'aan ah oo ay ku midaysan yihiin in ay hoggaan u doortaan suldaan aadan tifow cilmi munaasabadda waxaa joogay odayaal dhaqan oo ka socday beesha xawaadleh kuwaas oo isaga kala yimid gobollada hiiraan banaadir shabeellaha hoose baay iyo bakool jubbada hoose jubbada dhexe iyo gado in badan oo iyaga ka mid ah munaasabadda ayay ka hadleen oo kelimaad ayay ku lahaayeen qaarkood ayaan idiin soo gudbin doonnaa waxaana ku bilaabayaa nabadoon cabdiraxmaan xiirey barre naqiibka beesha xawaadleh ee gobolka hiiraan nabadoonku waxa uu soo dhoweeyey suldaanka la doortay waxaana uu sheegay inay la shaqaynayaan ilaahay baa mahadle subxaana watacaala ilaahay wuxuu mahadsan yahay mahad aan soo koobi kardoon bilaawii dhammaad lahayn ilaahaygiina soo keenay xafladan sharafta badan oo quruxda badan oo sida fiican loo agaasimay oo ah munaasabad qaaliya laguna dooranayo naqiib aadan tifow oo ay dooranayso beesha xawaadle beesha xawaadle markaan leeyahay waan dhihi karaa beesha xawaadlaha koonfur waan dhihi karaa laakiin waxaan rabaa dadka inaan u sheego xawaadle waxba kale ma laha ninka beesha koonfure xawaadle naqiib uu tabari ama uu weynay naqiib uu yahay dadku waxay yidhahdeen xawaadle sahayn isuma qaato isumana duulo isumana martiyo mar hadday saas tahay marka tan anagu waan ka nimid oo hiiraan iyo middaanba isagaa naqiib noo ah waan ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa waxaan leenahay aadan waan isla shaqayn jirnay asagoo naqiib ahayn aan xitaa isla shaqayn jirnay haddana waa soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay lafteennuna waa la shaqaynaynaa inuu nala shaqeeyana waan rabno waxaan leenahay soomaalida waxay tidhahdaa reerkiisa ninkii kaa sooran rag dheh ninkii reer kale kaa sooran rag karuunidheh waxaan leenahay oo is leenahay maadaama hadda lix gobol loo doorto inuu kuwaasna uu daawey karo aan is leenahay walaalkay waan soo dhaweynaynaa waana mahadsan tihiin dadka martida hoo loo mahad celinaa aniga maahiye waxaana dadka mahad celinaya dadka mahad celina oo martida u mahad celina ayaan ka mid ahay soo dhowaada raalli ahaada waxaan leeyahay naqiibkana waa waa la shaqaynaynaa waana kaalmaysanaynaa waana dugsanaynaa waxaan rabnaa inaan iskaalmaysano hadda waxaan leeyahay haawaa inaan ku hoyanaa laabta kuma hayn inaan imaanaaba uma qabin mugta laakiin allah qadaray haawaa inaan ku hoyanaa laabta kuma hayn hees iyo waxaa ka imid taliyihi iiraan hamigaygu waa kacay sidii hala horweynaha habaabna kuma inaan imaanina balaakini lahaasaab inaan la sheekaysto aa ii fiican oo hadda asii jeclaa inaan beriha la sheekaysto kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabdiraxmaan xiirey sidoo kale odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ee ka socday gobolka hiiraan waxaaynu ka soo qaadan karnaa axmed cismaan carab oo loo yaqaano goolis alxamdu lilaah mahad dhammaanteed allah iska leh bacdallaahi waxaan u mahad celinayaa intii iga horreysay inta u mahad celisa intaa kadib allah ayaa mar labaad u mahad celinayaa allihii na soo gaarsiiyey sabanu jihaad sabanu shareeca ee aan nagu oofsan sabanu dimuqraadiya shuuciya qabaliya allihii naga soo gudbiyey ayaan u mahad celinayaa intaa ka bacdi waa soo gaabina laba kelmadood mid suldaanka la doortay ayaan u dardaarmayaa in sha allah midna waxaan u dardaarmayaa ummadda dooratay suldaanka doortay la doortay waxaan leeyahay waxaa lagu doortay xilli wanaagsan dowlad islaamiya ay soo cabfayso shareeca talinayso gaalo la edbinayo waa sabanku saacidi doona oo adiga talaadaada fududay doona maadaama ay dhabarka saartay kuna tiirsan tahay dowlad islaamiya iyo ummad shareecada ku dhaqmaysa aada dhex joogtid waa sabanku saacidaya allihii aan kugu soo aadin sabankii xoog beegta xeer beegta allihii aan kugu soo aadinee kugu soo aadiyey sabankii share diin beegta waa saban waxaan diin ahayn ee duniyadan aysan ka shaqay doonin haddii alla yidhaahdo waxaan ku leeyahay marka ummaddaa waxaad kugu doorteen in shareecada ilaahay aada ku hoggaamisid jihaadka aada ku hoggaamisid jidkiisa waxaan kugula ballamaynaa oo sidii odayaashii iga horreeyay ama odayaashii ama qabiilkuba sheegay shareecada ilaahay inaad nagu hogaamisid kitaabka iyo sunnada nagu hogaamisid ayaan kugula ballannay maadaama suldaankaayni aad tahay waxaan ku ogeysiinaynaa shareecada haddaa far ka bixisid oo bannaanka u bixisid farta waa goynaynaa lugta haddaa ka bixisid waa goynaynaa ballanteenna ah waana intan kugu dar kugu doorannay kuna ballannay ee dadka walaalaha waxaan leehay waxaa la joogaa sabankii diinta kor loo qaadi lahaa dunida ay ka tali lahayd shareeco dadka muslimiinta ahoo qabiilka ahoo haddan walaalkan doortay waxaa la rabaa inay shareecada hormuud u noqdaan ee kaalinta koowaad ka galaan kaalinta koowaad inay ka galaan gaala la edbinayo wiil iyo maalba ay ku edbiyaan qowlka ay ku edbiyaan waxaa kaloo idin xasuusinaa magacu waa magaca qiimo weyn magacu qiimo weyn oo ahaa jiray wax yaroo boorhu inuu soo gaareenaa laga yaabaa dadka boorka inay qariyaan la rabo waa beesha meesha fadhisa waxaan idinleehu idinkula dardaarmayaa magaca dhulka yaan loo wada daynin magacii guud wixii laga rabay daa'ifadiina meesha fadhisa inaad la timaadiinaa laydinka rabaa shareecada inaad kaalin ku yeelatiinaa laydinka rabaa aniga idaacadaha baryaan ka imid idaacadaha waan dhegaysanayey waxaan maqmaqlayey qabaa'illo ku tartamaya jihaadka laba boqoloo geel saddex boqoloo geel afar boqoloo geel boqol laba boqoloo wiil laba boqoloo qoror weli nusqaanaa dareema waa idin sugaa laakiin idaacadda waa kusoo jirtiinaan u malayna cidihii idinka horreeyey waa laakiin adikana waa kusoo jirtiina islaahay ma quusan kaasi waxa uu ahaa nabadoon axmed cismaan carab odayaasha beesha xawaadle ka socda ee gobollada ka yimid ayaan weli ku guda jirnaa markaan waxaan siinayaa xaaji cali gaab oo ka mid ah odayaasha beesha xawaadle ee ka socday gobolka banaadir walaalkeen caleemasaarkiisii ayaan ka soo qayb galnay gobolka banaadir aan ka imiday marka sidaas daraaddeed waxaan leenahay wuxuu qaaday mas-uuliyad iyo ammaano ilaahay ha la galab garo kuwii oo garab siyane allaha naga dhigo waxaa loo jeedana waan garan karnaa waa kitaabka alleh in laysku xukumiyo shareecada islaamka taasna waa usoo joognay rag badan oo hadda noqobada ka mida oon islan isnaqaano culumaha oo meeshaan fadhiyo oo wujuuhdooda iga soo hormuuqato aada iyo aad ayaga ogyihiin waxaan qabanay marka intaasaan kusoo gaabinayaa raallina iga ahaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa xaaji cali gaab haatanna aan eegno cabdifaarax aadan oo ka socday gobolka gedo kana mid ahaa odayaasha beesha xawaadle ee munaasabadda ka soo qayb galay waxa uu beesha u soo jeediyey inay isgarab taagaan suldaan aadan tifow oo ay doorteen isagoo u duceeyey suldaanka beeshu waxay dooratay nin aadan tifow cilmi la yidhaah kii abshir noqdo oo nabadgelyo haddaan alla kuu diidin sidaan u cadhayma saaranay waxtarkeeda ka soo baxo oo diinta islaamka ummaddiisu ku hago oo tolkiis ku hago oo sidii shalay haddaan alla kuu diidan bacdir loo doortay ilaahaygu weynaa waaxida allaha ku hanuuniyo kii diinta lagu hanuuniyo allaha ka dhigo kii dadkiisa kor yeela allaha ka dhigo waxaan u baahannahay waa diin diinaan u baahannahay kii dadkiisa diinta ku hanuuniyo allaha ka dhigo waana malayn doonaa inuu insha allah uu gudan doono waajibka iyo xilka saaran ilaahay hala garab galo soomaalida waxay tiraa hargaanti garabkiisa ayuu shoobaa haddii aan ninka wax lala wadin oon garabkiisa aan la taagneen nin aradan iyo nin quruxsoonoo arbaxsan isku mid ma aha ninka ah aradan waa foolxunya ninka aradana dhoo laleeyahay ninkana hadduu nidaam leeyahay os quruxsan yahay os labisku ku taagan yahayna warkan yuu yahay yuu ahaa xaguu kasoo jeedaa laleeyahay argaanti garabkiisuu shoobaa ninka wuxuu wax tari karaa markii la hortaagay oo maanta haddaan alla kuu diin qabaa'ilkiisu uu labada garab ugu jiro oo hebelo laleeyahay himigiisa la dhiso qabiilkana haddaan alikuuda markaasuu wax noqon karaa isagana markaasuu wax qaban karaa biidnillaahi alkariim kii aan mahadina allaha ka dhigo kii ay beesha madeeda allaha ka dhigo biidn lillaahi alkariim diinta kii koryeela allaha ka dhigo beesha kilaax ma aha wixii loo doortay waa diintaas waxaan ka codsanaynaa aadan tifow wixii karaamkiisa inuu diintaas allah inuu kor u qaado diinta allah inuu ku dadaalo inuu diinta allah ku dadaalo intaas waa intaas mas-uulow aduu meeqaaniya magac ku fuulaa aduu aabbaha mudan yahay moodda kuu timid adigaa in lagu maagiya murun ka yaabey adigaa macallin diin dhagay oo maray idaajaa muraadka laheyd ilaah maanta kuu sahay markab kulama jaba hagelin baxarka moolka ah muslimna ma ku dhima geeri waa waxaan limo aadan tifoodo muslimiintana waa u leeyahay adigana waa kuu leeyahay diintaasaan kuugu ognahay qabiilka iyo diinta iyo islaamka oo idin aad waxaad og tahay hagaagka cabdi faarax aadan ayuu kaasi ahaa markaana aan siiyo madaya cabdi xiirow oo ka mid ah odayaasha beesha xawadle ee degta wilaayada baay waxa uu suldaanku u soo jeediyey inuu isku taago horumarinta waxbarashada ubadka beesha dadka meeshaan uga casuumay oo reer xawaadle ugu shaanfidiyey oo dadaalkaa muujiyey beelaha meesha iskugu imaaday aan u mahad celinaynaa aadan tufow cilmi waxaa lagu doortay horayana waa lagu doortay wax laguna qabsanaya wax lama hadi waayo wax haddii lagu daraawo tii hor lagu daraawo lagu malaqayn maanta caleemasaarka ciddaan waxbarashadii aday ugu gaaban tahay wax yaroo suldaan maxamuud aa sameeyo macaahid aho jubbooyinka lagu qabtay haddii laga reebo waxbarashadu waa gaaban tahay xawaadla dhammaalo oo waxaa lagaa rabaa ilaahay kitaabkiisa isla haasto diinka xaafidiin ku madarasooyinka iyo alxamdulilaahi meelaha macaahidda aad ku fidinayso aa lagaaga baahan yahay waxaa kale lagaa baahan yahay dadka meesha kasoo qeyb galay dad ka badan inaad soo diyaariso ciidamad aho jihaadka ku biiray laambeer inaad soo qorto oo walaayaadka aad u keento baaqamudadu waa iska badan tahay meelaha laambeer waa tuurin tahay waxaa laga rabaa dad jihaadkaas ka qeyb qaadanay oo xawaadle ah beel kasta ku kooban gobol kasta ku kooban inaad soo husho soo wareegatood keento waa lagaa rabaa shaqo aada leedahay waa lagaa kansaray waxaad u taagan tahay lixdaas gobol waxay ku nool dhibkooda ama dheeftooda ama diintooda waxgaasiskooda kamid tahay aad u taagan tahay marka waxaan kula dardaarmaa beeshaas reer xawaadla inay ku doorato maanta koo uma aha tii hore waa lagu calaamasaaray waa lagugu mahadiyey haddana fariska soo socdo orday waxaa jalidka looga daraa dadaal kii kasii dha muuji waay kii kasii dha muuji waay ord kii kasii badan ham ordu waay marka mar lamaad waxaa lagugu calinohay tii yaa lagugu mahadiyey dadaal kii kasii dheer inaad samaysa lagaa rabaa biidnillaahi tacliim waxaan aan kula dardaar darmaama xawaadlaha ku doortay oo gobol kasta leh inaad kutubkaas ilaahay ku hogaamiso jihaadka aad ka qeybgeliso meel badan oo macaahid u baahnaa jirta aad ka suubiso waxbarashada aad ziyaadiso intaasaa lagaa rabaa xawaadlaha waxaan leeyahay lix gobol ninkii loo doorto marba gobol tagay goorma wax kasbaa adduunyo qabsanaa xawaadlo u shaqeynaa ninkaas lix gobola la sheegay hadd waxaa loo baahan yahay ninkaas lixda gobol lagu doortay gobol kas intii odayaashada ay tashtaanoo boolkii loo dhow
odayaashaasi waxa ay qayb ka ahaayeen odayaal ka socday beesha xawaadle ee lixda gobol ka yimid kuwo kale ayaa jira oo goobta ka hadlay laakiin wakhtiga aynu haysanno dhooma saamaxayso in aan idilkooda soo gudbinno suldaan aadan tifow cilmi oo ka hadlay munaasabadda suldaanka ayaa beesha xawaadle ka codsaday in ay la shaqeeyaan oo ay isgarab taagaan sidii ay horeyba ugu kaalmeeyeen markii ay u doorteen in uu hogaamiyo beesha gaar ahaan kuwada dega gobolka shabeellaha hoose
ilaahay baa mahadda iska leh allihii nagu kulmiyey makaankan quruxda badan leh oo si amni ah hawsheennii noogu wada allahaas ayaan awal u mahad celinaynaa intaas kadib waxaan mahad kale u celinaynaa xarakatu shabaab ulmujaahidiin guud ahaanteed gaar ahaan amiirkeenna abuu cubayda xafidahu allahu tacaalaa intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa walaayada shabeellaha hoose oo martigelisay arrinkan isaga ah oo wakhti badanna ku bixiday oo ugu horeeyo waaligeenna wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan iyo makaatiibtisa guud ahaan oo aan u kala harin degmadiiyaan u mahad celinaynaa tuuladiioo aada noola shaqaysaan u mahad celinaynaa waxaa kaloon weli u mahad celinaynaa reer haawaay odayaasheedii iyo haweenkii oo aan si guud ahaaneed waxba noo kala harin oo nala shaqeeyey aada ayaan u mahad celinaynaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa culimaa udiinkii ka soo qayb galay wakhtiga badanna ku bixiyey arrinkan isaga ah ayagana waa u mahad celinaynaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa nuqabadii salaadiintii ugaasyadii safarada dheerdheer soo galay oo wakhtiga ku bixiyey arrinkan isaga ah waxaan leenahay jazaaka allahu khayra jaza waxaa kaloon u mahad celinaynaa beesha xawaadle oo aan aada ugu mahad celinayo maxaa yeelay wakhtiga ay ku bixiyeen iyo qarashka ay u bixiyeen wax lasoo koobi kara maaha beesha xawaadlena aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa odayaasheedii dhallinyaradeedii haweenkii oo si buuxda uga qayb qaatay arrinkan isaga ah ayaan u mahad celinayaa dhammaanteed insha allahu tacaalaa markaan kelimadeyda sii galo kolley ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa ii qadaray inaan maanta lay doorto lix gobol haddii lay doortay horta waa arrin iska culus oo culayskeeda iskale wa shalay waxaan dhibaato xoog leh ku qabnay gobolka shabeellaha hoose haddana waa dareemi kartaa lix gobol xaaladooda waa iska fahmi kartaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u kaashanaynaa biidni illaahi tacaala ilaahayna fududayn doona insha allahu tacaalaa beesha waxaan ka codsanaa horeyna shaqo la-aan kuma arag ilaahay khayr ha siiyo boqol kiiba boqol way garab itaagnayeen ilaa iyo hadda igamana harin insha allah haddana waxaan rajaynaa biidni illaahi tacaalaa shaqadii shalay aada wadeen inaad labalaabtaan oo shaqadii iyada ahayd insha allahu tacaalaa aan garab iskugu siino oo shalayba garabaad isiideene maantana aada igu taagnaataa maxaa yeelay keligii wax ma qaban karo insha allahu tacaalaa beeshii ta codsigaas ayaa ii dhex yaallo insha allah waxaana rajaynaa biidni illaahi tacaalaa inay ajiibi doonaan waana ku kalsoona intaas markaan ka soo gudbo walaalayaal kolley marxaladda lagu jiro waa marxalad iska adag mas-uuliyad ayaa lay dhiibay aniga kolley waxaan ku ballannay oo haddee horeyna aan ugu ballannay haddana aada wada og tihiin insha allahu tacaalaa inaan kitaabka alleh ku wada dhaqmayno waxaan idinka codsanaa kolley idinkuma arag hadda ka hor in kitaabka qof ka hor yimid laga yaabee qof inuu jaahil ka yahay laakiin mar haddii laga dhaadhiciyo waad qaada jirteen haddana waad wada qaadateen sidiinaba wax da maanta hadda dib loogu noqonayo ma jirto waxaan idinka rabnaa oon idinka codsanaa insha allahu tacaalaa kitaabkaas alleh ayaa noo dhexeey dhammaanteen inaan u nusrayno oon u adeegno waana laga rabaa waxaan rabna waxay tahay oon aniga idinka rabo ilaahay ma qadaro wax dulmi a ama macsi a ani igu adeeca idin dhihi maayo waa shay min addiin ah imaa wixii xaq ah inaan laygaga hor imaanin waa shay min addiin ah oo laygu qaato taasna waxaan rabaa inaad qaadataan haddii ilaahay ogolaado insha allahu tacaalaa guud ahaan beeshii intay maqan inta joogtaba aan isugu kaalmayno wanaagga aan isugu kaalmayno ehelnimadii aan isugu kaalmayno muslimnimo la isugu kaalmey waxaa kaloon u dardaarmaa beeshii dad baan la dhaqanaa derisaan layna deriska aan la dhaqmayno inaan wanaag kula dhaqanno quruxdeennaa ku jirto sharafteenaa ku jirto waa walaalo waad ogtihiin deriska rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi meesha uu geeyey ilaa iyo ou yidhi in lays dhaxlo in ay ku dhowaadaanaanba ka shakiyi allah idin barakeeye derisku waa kulley saddex nooc deris hal xaqou kugu leeyahay deris laba xaqou kugu leeyahay derisna saddex xaqou kugu leeyahay intaas deris ah inaan ilaalino beeshii waa uga baahannahay insha allahu tacaala inaan isla ilaalino deriskii inaan isla ilaalino intaas markaan ka soo dego annaga beeshii xawaadle waxaana laka rabaa dadkii walaalaheen ahay oo aada og tihiin dadaa waxaa ku talagalay inay guryo ka dhistaan dhiigga wiilasha xawaadle guryo inay ka dhistaan run ahaantii cali jeyt waxaa maqlaya guryou dhistay sidii la sheegay anuu ma ka warqabo laakiin waa la sheegay guryahaas muxuu ka dhis ku dhistay wiilashii ou laayey wa lacagtii ou ka qaatay wa dadow dab ku shubay dhibaato badanaa dhacday ilaahay baa mahadda iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa ugaaska kii ummaddaas badbaadin lahay ifafaarihda waa noo muuqdaa oo haddow buu wax qabtay run ahaantii wax badan meel kastow tagana xawaadle wuxuu dardaarmayay nabad inay deriskii la noolaadaan nabad inay islaamka nabad kula noolaadaan annaga ugaaska waxaan ka rabnaa inuusan siyaasad gelin xawaadle waa qabiil weyn in sha allahu tacaala ugaaska marna in sha allah waa noo imaan doonaa biidni illaahi tacaala annagana waa u tegi doonaa biidni illaahi tacaala waxaan rabnaa marka xawaadle annagoo isku duuban biidni illaahi tacaala walaalaheenna inta meesha jirta annagaynala dhasheen inta maanta hiiraan ku sugan waa intaa micigooda waay kulli waa wada dhalana waxaan rabnaa nin walba ninkiisa bal walaalayaalow soo ugu celin lahay dabka lagu shibaayo dhiiggiisa la gadanayo nin walba siduu ugu hortegi lahay walaalayaalow aan ku talagalno maxaa yeelay meeshaan waa la kala bax dadka kala tegayaa waay bal hala fiiri walaalayaalow maogtahay waxaa waxaa nugu jirto oo dadka qaarkeen ku jira ninka maanta run ahaantii cali jeegta qabiilka waa ka simanay laakiin ilama dhalin maanta diinta kumada dhalin haaran hadduu soo tawbiyo ou diintii ku soo laabto walaalkay waay imaa saacaddan waxba isuma sheegno marka waxaa iskaga keenay khaldan oo annaga isku darsamay xawaadle waa xawaadle ma ahan waxaan ku wada dhalanay diintaan ku wada dhalanay maanta waxaa iiga sokeeya walaalahay kala iiga sokeeya maanta kan ila dhashay saakay hadduu xasan murtad oo u galo xaqiiqatan waxaa iiga sokeeya muslimiinta iiga sokeeyaan asagana inaan isdilnaa meesha noo taalla maxaa yeelay waa amar ilaahay subxaanahu wa tacaala oo i amray waay awaamiirtiiyaan fulina aniga walaalayaalow waxaana laka rabaa wixii ilaahay ou gooyey inaan gooyno hawaadleh war diinta waa wada taqaanaan akhriya guryahaad ku wada akhridaan kitaabka hala fiiri wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala ou gooyey haddaan goyno guulaan ka helayna wixii ilaahay ou xiriirina dhahayna inaan xiriirino xawaadle intaas ilaahay dartiis hanaga noqotee war arrintaas ma ballan qaadni ilaahay ka baqa ka run sheega arrinkaa isaga ilaahay dartiis nin allaale ninkii ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa garab mara war ilaahay baan idinku dhaarshiya kuwa hadda la sheega yaysan idin luminin waxaad oo la leeyahay culamo la leeyahay run ahaanti yaysan idin luminin ma ahan culamo waa kuwa faasidiin ah runtii maxaa yeelay tusaale abuu mansuur sow ahay meeshuu istaagaba maxaan ahayn seen ahayn waa dhooban jirnay soo maa maantana maxuu leeyahay ma hadda u khaldan yahay mase shalow khaldanaay balka jawaaba ilahay baan idinku dhaarshay mogtahay wax inaad fahantaana la rabaa wax inaad fahantaana la rabaa shalay ayaan ordayni oon daba tuurnayn oon lahayn abuu mansuura hadlaya aamusa dadka hata aan la dagaalamayn war aamusa si aan u dhegaysano codkiisa maantana intuu taagan yahay ma maantaan raacnaa mase shalayaan raacnaa marka ilahay baan idinku dhaarshiya waana asagii waay qof kale ma soo bixin walaalayaalow diintan aan iskugu gurman waxaa walaal noo ah nin allaale ninkii diintaas u gurmanayo oo u gargaarayo ayaa walaal noo ah walaal aan ka dhigan deriska aan badbaadino waxaan rabnaa marka hawaadle inta ka horeyso waa saxo waxa meesha joogo waa dad xawaadlo ah shalay waxaa dhacday in la duufsaday walaalayaal nin walba walaalkiisa hala hadlo nin walba walaalkiis ha la hadlo waxa uu ku jirana ha kala hadlo hana ka celiyo intii tabartiisa hadduu ka hari waayana ha gooyo maxaa dhacay waa amar shay min addiin a waay in sha allahu tacaala waxaan rabnaa kulankan ilaahi subxaanahu wa tacaala hanugu cafiyo guud ahaanteen insha allahu tacaala waxaan mar kale u mahad celina odayaashii safarada dheerdheer soo galay oo wakhtiga badan soo bixiyey runtii wax la ilaabi kara maa guud ahaantiin aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin dadkiina soo dhoweeya reer hawaay ma ilaabi karno boqolkiiba boqol gacantayna u qabteen wayna soo dhoweeyeen shaqadiina waynala qabteen boqol kiiba boqol ilaahay khayr ha siiyo waxa quruxda badan le aada u jeedaan hawaya samaysa runtii annaga shuqul kuma lahayn bannaankan ka istaagna rag baa ka wakhtigaan ku bixiyay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa miisaankooda allah u saaro wassalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu